deeqdan waxay tahay sakaatulfidriga oo ka tabaruceen ururka xanaano ee urura ka shaqeeya walbaroobka iyo daryeelka aqoonta walibana iyo deersiyana boqol iyo konton qoys ahaana seyti onaska jaranga agoonga dadka qaba baahiyaha gaarka oo ku noolan magaalada gaalkacya goobtolka qeybiya ayaa deeqda sakaatulfidriga iyo weliba gobro ku hayaya mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada gaalkacyo iyo madaxda ururka xanaano iyo dadka lanka talagalay iyo ku faa-iideystaan deeqda xabiiba maxamuud cabdi koofurow oo ee wakiilka ururka xanaano iyo sheegtay in deeqdun lanka talagalay sida dadka lanku gurmado lahaya meeshaan waxaan ku bixinaynaa raashin aan siinayno agoontii xanaano ay haysay iyo dad daleedaya oo dad danyar ah oo maaragtay meelaha ka yimid oo dhibaataysan dabka ka seexday iyo agoontii xanaano ayaan maanta raashin siinaynaa raashinkaas oo idilfidri ah laakiin aan ugu talagalnay agoonta inaan siino waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan maanta aan ka gaarno guul wacan agoontan waxaa la hayay muddo ah lix iyo toban sano lix iyo tobankaas sano agoontaa la hayay iskuulkii baa laga dhiibay qur-aankii baa laga dhiibay waxbarashadooda fiigaaha la dhiibaa marka waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda xanaano oo aad iyo aad u gacan qabata agoontan oo intii muddo ah gacanta ku haysay marka maantay waxaan rajaynaya raashinkan baa loo soo dhiibay oon siinaynaa agoontii agaasimaha waxda arrimo bulshada dowladda hoose ee degmada gaalkacyo daahira maxamuud cilmi ayaa agmahadnagay ururka xanaano oo deeqdun hadeersidiya sakaatulfidriga dadka qaba baahiyaha gaarka iyo handang yarta ee ku noolan magaalada gaalkacyo ka maamul ahaan iyo garab istaaganaada doonanga marka koowaad ilaah waa mahad iskale marka labaad waxaan u mahad celiye si qaas ugu mahad celiye maama waa mahadsan tahay qof kaste oo agoona oo gaalkacya joogaa waxaan rabnaa ciddii taageerta si dadban iyo si toosaba waa u mahad celinaynaa xaqiiqdii wax la garab istaago ama wax loo qabto wax ugu muhiimsan waa agoon gaalkacyana waa dareemi kadhino sodonkii lasoo dhaafay dagaallo iyo ururo iyo waxyaalo kala duwan bay soo martay sidaas awgeed waxaa jooga tiro fara badan oo agoommo ah agoontaasi waxay u baahan yihin ciidsiin waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihin caafimaad iyo garab istaag kasta qof kasta oo si kasta usoo garab istaaga ama dalka ha jooga ama gudaha ha jooga ama bannaanka ha jire waxaan rabnaa inaan u mahad celinno sidoo kaleete agoonta gaalkacyo ku nool waa agoon farabeela waxay gaalkacyo xarun u tahay gobolka mudug meel kasta oo xarunta gobolka mudug dagaal ka dhaco ama wax ka hallaabaan ama dad ku dhintana agoontooda waxay usoo barakacaan ama yimaadaan magaalada gaalkacyo halkaas magaalada gaalkacyo hoy u ah waxaan rabnaa in maadaama bil rabadaan ay tahay qof kastana uu isku diyaarinayo ciid inuu isku dayo qofkii asagoo raba inuu caruurtiisa ciidsiiya inuu qof agoona ciidsiiya dadka deeqda raashinka ee la deersiiya walbadanka nololiya ku daro doonta maalimo ciido oo suuqyada hiringa siyoon amanga